Maamulka degmada Barawe ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu hogaaminayo guddoomiyaha degmada ahna duqa degmada Cumar Cabdulaahi Maxamed ayaa maanta deeq iskugu jirta joodariyaal lagu seexdo iyo saldhigyo lagu dukado u qeybiyay qoysas danyar ah oo hore maamulka degmada ugu wareejiyay guryo ay degaan. Deeqdan ayaa ah mid muhiim u ah dadka danyarta ah maadaama aysan haysan markii hore joodariyaal ay ku seexdaan iyo saldhigyo ay ku dukadaan. Guddoomiyaha degmada ahna duqa degmada Cumar Cabdulaahi Maxamed ayaa ka warbixiyay sida ay u gaarsiiyeen qoysaskan deeqdan.
labaatan qoys la siiyey labaatankii qoys ayaa haddana waxaan u keenay joodarayaal joodarayaashaas labaatan qoys afartan joodaray waaye hal nin ayaa soo bixiyey sida hadda ognahay abuu suufi qaralah siiyo labaatan salle iyo afartan joodari ayuu hadda soo dhiibay waynana soo gaareen ninbuu nagu soo dhiibay ninkiina waa noo keenay waa mahadsan yahay marka labaatanka guri afartan joodar markii loo qaybay ma labay noqonayaan laakiin siday u kala badan yihiin aan u kala qaadnay shan qoys oo qoyskiiba shan ka badan waxaan siinay saddex joodari shan qoys oo oo min laba ama hala ka koobanna waxaan siinay min hal joodari tobanka qoys oo kalena waxaa la siiyey min min laba joodari aa la siiyey haddii la yidhahdo saasaa loo kala qaaday qaar ka mid ah odayaasha iyo dadka la gaarsiiyey deeqdan ayaa ka mahadceliyey iyo gudoomiyaha qurbajoogta dhammaan aad ay u mahadsan yihiin say maalin kasta ay ugu dadaalaan ay u soo kaalmeeyaan dadka masaakiinta ah halkan degan maalintii la dejinaya waxay ka cabaadayeen inay ku sexdaan joodara ay ku sexdaan inaysan lahayn maanta waxaa loo keenay joodarooyinkii iyo salliga salaadda ay ku dukan lahaayeen marka waxaad leeyahay aad ay u mahadsantihiin dadkii alaabtan soo baxsadeen oo qurbax jireen reer siyaala la dhahay weliba macriif ma-ana maalintan lama unti aan inta kuuyayo oo mar guryaal la wareejiyayo mar joodaryaal la wareejiyayo horta intii walba sita ii jirto adduunyo aakhira markaas intii kalena may fidayna inuu ka dayata dadkaas intii hadda guryaal dhiseen intii joodaryaal dhiibeen inuu ka daydeen fidayna deeqdan ayaa ah mid wax badan u qaban doonta maadaama ay tahay agab ay u baahan yihiin qoysaskan danyarta ah